assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa waxaa aalaana halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee hadba dhinac inooga imaan jirtay innaga oo arrimo fara badan iyo howlo fara badan ku qabanayna ama ku qaadayna ama ku wadna waana xubinteenna murtada maanta ee kolba weji hor leh ina tusta wejiyadaasoo ah kuwo kala duwan kuwaasoo nolosha qaybaheeda kala duwan xidhiidh la leh teenan maanta aan ku soo qaadanaynaana waa mid ka mid a sheekooyinkeennaas caalamiga ah waa mid saddexley ah oo ina tusinaysa waxyaalo fara badan oo la yidhi iyo waxyaalo fara badan oo isqaadan kara iyo kuwa aan isqaadan karin sida loo kala duwo teenan maantana waxay ina leedahay waxaa la yidhi col baa yimaada geesi baa ku cartaa fulay cudurdaar ma waayo xubintana waxayna leedahay col baa yimaada geesi baa ku cartaa filay cudurdaar ma waayo u fiirsa dhegaystow haddii col yimaado dee geesi baa u baxahaya oo ninkii geesi ahaayey warankiisu cabbaysanayaa ee buntukiisu wuu dagaalamayaa dalkiisiiyo dadkiisiiyo dadkiisiiyo carruurtiisiiyo ciyaalkiisiiyo ciddiisa ayuu difaacan hayaa oo xaniyihiisa ayuu miiska saaran hayaa isaga oo dagaal rasmi ah la gelahaya kuna harjadahaya inuu naftiisa dhacsado dhacsado markaan ku leeyahay waxa weeye inuu dhulkiisiiyo dadkiisiiyo dalkiisa difaaco ayuu go'aan cad ku qaadanhayaa taasuu u dirirhayaa ilaan waa geesigii hawshaas iyadaa ayuu qabanhayaa ninkii geesiga ahaa maxaa ku xiga marka geesiga uu hawshaa qabto ninka kale ee labeeyaay waa kee ee haddii bayd mahayo waa fuley fuley ayaa imaanhaya filey muxuu leeyahay filey wuxuu leeyahay kabtaa iga go'nayd qorigay wax badan ma lahayn waranku iima afaysnayn haddii geed buu dhinacaasha ka maray ogow oo waa uu dhuuntay waa kii dee sayid maxamed cabdilla xasan oo la yaabana fileyada necba maadaama uu nin dagaal ahaa waa kii lahaa wax dagaal la geeyaa ninkaan dayrka jebinayna duddo geesiyaa nixin kolkay dulaydu yeedhaaye maarata uu halkaa marinhay mar kalena waa kii lahaa bogolagamudiyo filuhu uu baygaga hayaa goorta bidhaan cedow arkuu balow yidhaahdaa inaan mawdka laga baajinayn ba'ahayow sheeg waa kii sayid maxamed lahaa oo isagu dee nin dagaal ahaa dagaalkana wax ka yaqaanay ilaan dagaal ninkii soo galay waxaa la yidhi ceel ninkii galaa laga waraystaa ceel ninkii galay ayaa laga waraystaa dagaal nimaan aqoonin ama aan soo marin ama aan cabsanin waxba kaagama sheegi karo laakiin ninkii dhamacda la kulmay ee maaragtay holicii iyo naartii laisleefsiinhayey ee dhex taagnaa kaasu dee isagu war buu ka keeni karaa ama waxbuu ka sheegi karaayo uu dagaalka ka yaqaanaa marka col markuu imaado dee colku inuu waxbaabiiyaa ka go'an maxaa loo baahan yahay marka in layska difaacaa loo baahan yahay haye geesi baa ku cartamahaya marka col baa imaaday geesi baa ku cartamay fulay cudurdaar ma waayaa lagu yidhi saddexdaas nin ayaa la kulmiyey mid waa colkii midna waa geesigii colka ka hortegey ee ku cartamay ee dagaalamay ee maaragtay wixiisa dhacsaday filayow maxaa tahay geed buu dhinacaashi ka maraya ama aqal buu ku gabanhayaa ama qol buu isku xidhahayaa hadhow markii dagaalku dhammaadeen raggii geesiyaasha ay hawshooda qabsadaanna dhinacaasu ka soo baxaya ama wuu sheekayna wuxuu dhihiba anaa dhinac dhan jebiyey hadda maanta dhan maada arag caku fuley waa fuley maantao dhanna wuu dhuumanayey haddana wuxuu rabaa inuu ku dhaho waxanba anigaa qabtay oo hawshaba ninkii kala saaray ee ummadda jebiyey anuu ahaa waa fuley looma baahno marka waxaa la yidhi col baa yimaada geesi baa ku cartama fuley cudurdaar ma waayo ayay xubinteennan murtida maantu ina leedahay waana sheeko dhabahoo aan cidina beenin karin oo xaqiiqada ku qotonta filayga dabeecadihiisuna way inoo tilmaamaysaa dabeecadaha filaygu sida ay yihiinoo inuu filaygu gabban marka dambena uu cudurdaar uun sheegi ama uu dhihi maaragtay qaarkood waxayba dhahaanba jawi baa laga dagaalamaa filayga sidiisa wuxuu ku fiican yahay meeluu ka baxo inuu waayo markaa unbuu dagaalamaa oo dhahaa lafahaaga badbaadso oo inuu lafihiisa u harjado unbuu isku dayaa kolkaa besa ayuu filaygu fiican yahay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi magaalo manooy lagama waayo magaalo manooy lagama waayo